Dallada ururada bulshada rayidka ah ee Puntland ee Bunso ayaa magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ku qabatay kulan bulsho rayidka iyo golaha deegaanka Boosaaso kaasi oo lagu falanqeynayo doorka haweenka, barakacayaasha iyo dadka baahiyaha gaarka qaba ay ku lahaayeen doorashooyinkii golayaasha deegaanka ee ka dhacay Puntland. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay Gudoomiye ku-xigeenka Gobolka Bari, Maamulka Magaalada Boosaaso, dhalinyarada, haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Boosaaso. Faadumo Yaasiin Jaamac oo ka tirsan Dallada Bunso ee Puntland ayaa ka waramaysay ujeedka kulanka.
kulankaani waxa uu kaga duwan yahay kulannadii hore waxaanu ku xaqiijin doonaa oo l- caaway laga hadli doonaa lagu falanqayn doonaa een, doorka ama qoondada ay ka heleen ama kaalinta ay ka galeen barakacayaasha haweenka dadka la- ee, lahayb sooco iyo dadka baahiyaha gaarkaa qaba kaalin intee leeg ayay ku leeyihiin golayaashii deegaanka een, degmada boosaaso oo in halkan joogno een, sidaynu ognahay waxaa ku nool dad fara badan waa magaaladii ganacsiga puntland waana sababta ay buunsa ugu xulatay inay Bashiir Faarax Gudoomiye ku-xigeenka degmada Boosaaso iyo Gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka Bari Maxamed Bile Dalmar ayaa si wadajir u bogaadiyey kulanka.
alxamdulilah hadda boosaaso golaha deegaanka ee, gabdhaa noo soo baxay afar xubnood baa noogu jira golaha waxaan rajaynayaa inay ka shaqeeyaan afartaas xubnood doorka xiga inay ka badiyaan insha allah Ee, xisbiyada siyaasadda iyo odayaasha dhaqankana in ay doorka haweenka iyo dadka laga tira badan yahay mar kasta tixgeliyaan
kolley tartan siyaasadeed weeye bilow buuna noo aha marka hore waxaan rajaynayaa inay maaragtay door ka badan ka qaataan wakhtiyada dambe Een, hadda xildhibaanada jooga shanta sano kabacdi tartan baa la geli doonaa waxaa laga yaabaa in ragna dadna ku soo noqdo kulanka barta oo uu u suurto gasho mar labaad inuu ku soo noqdo qaarna laga yaabo in la bidgareeyo dad kaleeto magaranaysa booskooda soo galaan xubnaha golaha deegaanka waxaan leeyahay xulxulashada iyo magaranaysaa loobinka sii bilaaba sanadka u horreeyaba sida aad ku soo noqon lahaydeen Kulanka ayaa lagu gorfeeyey sidii wanaagsaneed ee bulshada qaybaheeda kala duwan uga qayb qaateen doorashooyinkii ka dhacay deegaanada Puntland.